wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladgoboleedka jubbaland ayaa maanta la wareegtay afar boqol iyo konton kartoon oo ku jira daawooyin kala duwan iyo qaboojiyaasha lagu kaydiyo daawooyinka daawooyinkan iyo qaboojiyaasha ayaa qaybtii saddexaad waxaa ugu deeqday bagiga adduunka gaar ahaan qaybta mashruuca loo yaqaano f c r b qaybtiisa gurmadka degdeg ah kuwaas oo loogu talagalay in lagu daaweeyo xoolaha ku dhaqan deegaanada dowladgoboleedka jubbaland wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladgoboleedka jubbaland maxamed nuur cali ayaa waxa uu ka warbixiyey daawooyinka ay la wareegeen waxaana soo gaaray afar boqol iyo konton kartoon oo daawo ah oo mashruuca f s r b ee bangiga adduunka qeybtiisa emergency ugu talagashay waana qeybtii saddexaad oo phase three ah una dambeeyey mashruuc oo muddo sanadaa socday oo hadda soo gabagaboobay waxaan ugu mahadcelinaynaa bangiga adduunka oo ka taageera wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta daaqa dowladda jubbaland sidii dadka soomaaliyeed ee xooladeeda xoolahooda daawo u heli lahaayeen sidoo kale waxaan la wareegnay saddex kooljen ama qaboojiyaal oo lagu keediyo talaalka qeyb ka mid a talaalkana waana soo gaaray oo kun hal milyan iyo laba boqol oo talaal ah ayaa mashruuca f s r b noogu talagalay kala barba bar waanu soo gaareen laakiin waxaan rajaynaynaa kuwa kalena in gaadiidkii iyo aynu soo gaari doonaan insha allah xilligeedana waan ka hadli doonaa runtii saad ujeedaanba waa xilli loo baahnaa oo dadka soomaaliyed ay u baahnaayeen oo xoolaleeda ah oo abaaray jireen iyo xanuuno jireen ayuu kusoo aaday mana ahan markii ugu horeysay waxaa ka horeeyey shan boqol oo kartoon marna soo gaartay iyo shan boqol oo kale marna soo gaartay kan waa kii afar boqol iyo konton kii ugu dambeeyey wejigii ugu dambeeyey mashruucan waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad afar milyan iyo siddeed boqol oo neef ayaa looga faa'iideeyey oo lagu daweeyey waxaan rajaynaynaa insha allah inuu qeyb kaloo cusub aan heli doono sababtoo ah mashruuca impactgiisa ama saameyntiisa bulshada waa kasoo muuqday deegaanada jubbaland waa deegaan gol ah oo qaniinka ku badan yahay xanuunadana soo noqnoqdaan sidaa daraadeed markastaba bangiga waan ugu mahadcelinaynaa garab istaagiisa qeybta mashruucan emergencyga waxaana leenahay weli waa taagan tahay baahidii waayo xoolaha ugu badan soomaaliya waxay ku nool yihiin deegaanada jubbaland welina daawadii meeshii la rabay ama xeerkii la rabay lama gaarsin waa laakiin waxay ahayd waa bilow fiican saameyn fiicanna yeelatay waxaan rajaynaynaa insha allah shirar kale inaan isku imaano oon weli looga sii hadlo mashruucana inuu istaaga maahan maadaama saameyntiisa dhanka wanaagga ay aada u muuqatay xilli abaareedna la galay hadda afar boqol iyo konton kartoona soo gaartay waxay isugu jiraan dawooyin kala duwan oo naaxiisada ka mid tahay sidoo kale talaalka waxaa naga soo gaaray b b r ka iyo c b b b ama c c b ga waxaan rajaynaynaa insha allah kuwa kaleo naga maqana inay mar dhow ay soo gaari doonaan wasaaradda xilligeena waan ka hadli doonaa laakiin waxaa ugu muhiimsan oo shirkan hadda daarnaa wuxuu yahay inayna soo gaartay afar boqol iyo konton kartoon oo bangiga adduunka qeybta mashruucan f s r b emergencyga noogu talagashay inaan hayno aana la wareegnay oo xafiiska taalo aad baad umahadsantii